ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh oo kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa saddex iyo tobanka bisha rabiicul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo in ka badan saddex kun oo askari ka saartay dalka maali maleeshiyaadka amxaarada ee faano oo mar kale guulo ka sheegtay dagaalada ay kula jiraan ciidanka xabashida etoobiya mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo la wareegay saldhig ciidan oo ku yaala tembagto tiro dad ah oo ku dhaawacmay qarax ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee caasimadda dalka usbekistan dhulgariir aan saameyn badan geysan oo ku dhuftay dalka jabuuti cabsi la xidhiirta koronto la'aan oo ka taagan dalka jarmalka iyo maxaa keenay fashilka faransiiska ee galbeedka afrika qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka cabsi la xidhiirta koronto la-aan ayaa ka taagan wadanka jarmalka wixii ka dambeeyey markii dowladaha reer yurub ay cunuqabateyn kusoo rogeen wadanka ruushka warbixin ku aadan qodobkan cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya loolanada u dhexeeya ruushka iyo reer galbeedka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha adduunka gaar ahaan kuwa reer galbeedka waxaa gabidhacaleynaya ilihii tamarta ay korontada ka heli jireen dowlado waaweyn oo kamid ah kuwa ugu horumaray dhanka warshadaha iyo wax soo saarka dalalkaasi waxaa il shidaal iyo gaaskaba uu ahaa ruushka oo lagu tiriyo inuu ka mid yahay wadamada ugu waaweyn ee soo saara shidaalka iyo gaaska marka laga reebo sacuudiga iiraan iyo dowladaha khaliijka warbaahinta dalkaasi jarmalka ayaa soo diyaarisay filim dokumentary ah oo ay kaga digayaan waxay ugu yeereen habeenka madow sababo ku aadan heerka tamarta ee dalka oo maraya meeshii ugu hooseysay dhibaatada iyo walaaca korontada ayaa ka taagan inta badan wadanka xilli saameynta arrinkaasi si weyn looga dareemayo warshadaha iyo goobaha muhiimka ah ee ku shaqeeya adeegyada tamarta dowladda jarmalka ayaana wajahaysa caqabado culus oo la xiriira adeega korontada kala wareega la xiriira nidaamka lagu dhaliyo tamarta ee jarmalka ayaana ka dhigan caqabada ugu weynna way wajahayaan siyaasiyiinta iyo bulshada dalkaas xukuumadda baarliin ayaa sameysay qorshe boqolkiiba sideetan wadankaasi lagu gaarsiinayo korontada iyadoo la adeegsanayo tamarta dabaylaha biyaha cadcayda iyo qeybaha kale ee laga dhaliya dabka mashruucaas ayaana qaadan doona muddo dhowr sano ah oo soo socota sida ay sheegayaan siyaasiyiinta dowladaasi ka tirsan jarmalka ayaa isku dayaya in nidaamka tamarta ee dalkaasi uu ku bedelo daaqaad mutajadid ah ama waxa loo yaqaano ku tiirsanaanta tamarta ee qoraxda nidaamkaasi oo ah in lagu tiirsanaado tamarta qoraxda dabaylaha iyo kuwa la midka ah ee laga dhaliya tamarta si ay ugu soo wareegto nidaamkii ay korontada uga saari jirtay dhuxusha gaaska iyo tamarta nucleerka caqabada ugu waaweyn ee qorshaha tamarta cusub ayaa waxay ka imaanayaan badqabka shabakada iyo isku haleynteeda waxaana la tilmaamayaa in adeegsiga aaladaha yaryar ee dhaliya dabka sida soolarada iyo kuwa la midka ah ee loo adeegsado dhalinta korontada aysan waxba soo kordhinaynin marka loo eego xaaladda hadda ka jirta ee hoos u dhaca korontada dalkaas haddaba cabsida ugu weyn ee dadka wadankaasi jarmalka ah ayaa ah in ay dhacdo koronto la-aan baahsan oo guud ahaan saameynaysa magaalooyinka iyo deegaanada dalkaas انقطاع التيار الكهربائي أمر خطير نأمل ألا يحدث أبدا لكنه محتمل وقد يحدث
in muddo dheer oo hadda soo socota oo ay korontada ka gooda qaybo badan oo kamid a wadanka jarmalka ayaa ah cabsida ugu badan ee la xiriirta arrimaha dalkaas sida uu ka markhaati kacayo alexander harlin kaasi oo iibiya qaybaha kala duwan ee qalabka lagu dhaliyo dabka kuwaasi uu dalabkooda soo badanaya tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka holcayay wadanka ukraine Wir haben wirklich den عملاؤنا من Zahnarzt, أطباء الأسنان والأطباء البيطريين وأصحاب الشركات Also wirklich Schnitt إنها شريحة تشعر بالقلق وتعاني الآن في ظل تحول الطاقة وتريد أن تكون مستعدة ثم كما أن هناك شريحة خاصة من الزبائن الذين يريدون أن يكونوا مستعدين لأي احتمال لكن هذه الشريحة نادرة جدا وليست سرا إنهم أشخاص عاديون حقا مثلنا تماما Es ist also wirklich sind ganz normale Menschen wie wir.
haddaba waa kuwe kuwa uu haysto walaaca ugu badan ee ku aadan go'itaanka korontada waase kuwe qaybta u diyaarsan filashooyinka kala duwan sida inuu yimaado burbur dhammaystiran oo ku yimaada adeegyada korontada dalkaas si aysan ugu saamoobin cawaaqibta ka dambaysa qaybaha uu walaaca ku reebay nidaamka korontada ee hoos u dhaceeda laga dareemayo waxaa ka mid ah shirkadaha isbitaalada iyo kuwa la midka ah si gaar ah dhaqaatiirta qaliinada kuwa ilkaha sidoo kale qaybahaasi waxaa ku jira xayawaanaadka sida uu tilmaamayo alexander harlin hawtezen ninkaasi uu si aad ah ula socdo waaqaca dhanka tamarta ee dalkaasi ka jira نعم في العامين الماضيين تزايد الطلب باستمرار ولكن في الأشهر القليلة الماضية ارتفع مجددا بشكل حاد حسنا الطلب موجود على أي حال ولقد زاد بشكل يفوق التوقعات ومقارنة بالعام السابق فقد ارتفع لعدة مئات في المئة hargalin hawtezen ayaa waxaa soo gaaraya dalbaad kala duwan oo la xidhiira adeegyo koronto oo loo isticmaalo mashaariic degdega ah iyo kuwa guryaha dadkuna ma doonayaan siyaasadaha dhanka tamarta oo ay qaadatay dowladda jarmalka iyaguna waxay si aada uga walaacsan yihiin wareega cusub ee dowladda qorsheynayso waxayna u arkaan in rajadaasi tahay mid aada u liidato si guud tamarta dowladda jarmalka waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a kuwa ugu qaalisan caalamka marka laga hadlayo qiimaha adeegyada tamarta iyo kuwa korontooyinka kuma sii jirto xilligan oo ay dowladda dalkaas iyo dadkeedu wajahayaan walaac mid ah oo ah korontada waxay dowladdu sheegtay in sannadaha soo socda dhammaan adeegyada tamarta ee dhanka warshadaha ee laga dhalin jiray gaaska dhuxusha iyo kuwa kale ee la midka ah loo weecin doono nidaamka cusub ee aaladaha cadceedda iyo sidoo kale dabaysha si dab halkaasi looga dhaliyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta dalku waxay tilmaamayaan in in badan oo ka mid a dadka waddankaasi ay u diyaargaroobeen xaalad koronto la-aan ah sabab la xiriira kaydka tamarta ee dowladda oo aada u kooban isku soo wada duuba oo mashruucan soo socda ee dhalinta korontada iyadoo la marayo aaladaha uu qeybta ka yahay soolarka ma ahan mid ku filan inuu kaafiyo baahida tamarta ee dalka waxaa sidoo kale la tilmaamayaa in kaydka dabka ee dowladda iyaga qudheeda aysan suuragal ahayn in ay meesha ka saarto baahida faraha badan ee la xiriira korontada iyo sidoo kale tamarta waddankaasi jarmalka
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي مد وفي جزر وفي الأنهار إذ تجري فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan waad mahadsan tahay maleeshiyaadka amxaarada ee faano ayaa mar kale guulo ka sheegtay dagaalada ka socda dalka itoobiya xaalad adag ayaa ka taagan deegaano ka tirsan wadanka itoobiya halkaasoo muddo bilo ah ay ka socdaan dagaalo aada u culus wararka ka imaanaya ismaamulka amxaarada ayaa sheegaya inay sii xoogeysteen loolanada u dhexeeya maleeshiyaadka faano iyo ciidanka abiy axmed hilowareedyo ayaa ku waramaya in mucaaradku ay gacanta ku dhigeen dhowr deegaan oo hoos yimaada magaalada gondhar inkastoo aan tirakoob rasmi ah laga helin khasaaraha dhimasho ee dhinacyada kala gaaray afhayeen u hadlay jabhadda faano ayaa sheegay in maleeshiyaadkoodu ay isku fidiyeen inta badan degmooyinka iyo deegaanada ismaamulka amxaarada islamarkaana khasaaro culus ay gaarsiiyeen ciidamada itoobiya geesta kale qaramada midoobay ayaa bilowday inay ciidankeeda ka saarto dalka maali ku dhowaad saddex kun saddex boqol lixdan iyo toddoba askari oo ka tirsan ciidanka waxaa loogu yeero nabad ilaalinta ee hoostaga qaramada midoobay ayaa la shaaciyey in maali ay isaga baxeen maalintii shalay oo arbaco aheyd tallaabadaas oo qayb ka ah bixitaanka tartiib tartiibka ah ee ay qaramada midoobay ka bilowday dalka bayaan ka soo baxay hay-adda qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in boqol toban iyo lix askari oo ka tirsan ciidanka waxaa loogu yara nabad ilaalinta ee kasoo jeeda dalka senegaal kuwaasoo dalkan isaga baxay labaatankii bishan sidoo kale bayaanka waxaa lagu shaaciyey in laba kun lix boqol iyo siddeetan askari oo ka tirsan ciidanka minosma iyo shan boqol sagaashan iyo lix ka mida booliiska qaramada midoobay ay ku laabteen dalalkooda taasoo ka dhigan in saddex kun laba boqol toddobaatan iyo lix askari ay qaramada midoobay ka saartay dalka maali bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in sagaashan iyo kow xubnood oo sidoo kale la shaqaynayay qaramada midoobay kuwaasoo ay ugu yeereen dad rayid ah oo ay ku jiraan siddeetan iyo kow shaqaale dowladeed iyo toban mutadawiciin ah oo taabacsan qaramada midoobay iyagana laga saaray dalka tallaabadan ay ka dhabaysay qaramada midoobay ayaa kusoo aadaysa iyadoo horaan u ballan qaaday inay ciidankeeda kala bixi doonto dalka maali waxaa sii xumaanayay cilaaqaadka ka dhexeeya xukuumadda boomaaco iyo dowladaha reer galbeedka tan iyo markii ay milatariga la wareegeen talada dalkaas sanadkii labada kun iyo labaatanka ciidanka qaramada midoobay oo tiradooda lagu qiyaaso shan iyo toban kun oo askari ayaa waxa ay saldhigyo waaweyn ku leeyihiin waqooyiga dalka maali durbaba ciidanka mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa lasoo warinayaa inay isku fidiyeen deegaano ka tirsan dalka maali halkaas oo ay isaga carareen ciidamada huwanta ah sawirro ay baahisay mu-asasada azalaaq ah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa sheegaya in mujaahidiintu ay la wareegeen xarun ciidan oo ku taalla halka loo yaqaano aarshaan oo ka tirsan gobolka timbekto ee dalka maali sawirada ayaa muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo ku sugan saldhigga iyo guud ahaan deegaanka halkaasi ku yaalay kadib markii ay isaga carareen ciidamada huwanta ah dhinaca kale sida ay wararku sheegayaan habeenkii xalay ilaa abbaara afartii barqanimo oo maanta ah waxaa dhulgariir sahlan uu ku dhiftay dalka jabuuti cabirka dhulgariirkan ayaa lagu sheegay afar dhibic toddobo warkan oo lagu baahiyey united states geological survey ayaynan xukuumadda jabuuti wax faahfaahin ah oo dheeraad ah kasoo saarin waxaana la rumaysan yahay in aanu khasaaro la tilmaami kara geysan dhulgariirka sida ay khubarada dhulgariirada dhulka ku yimaada ay sheegayaan haddii cabirka dhulgariirka uu yahay inta u dhexaysa laba dhibic shan ilaa shan dhibic shan waa la dareemayaa laakiin wax dhibaato ah oo badan ma sababo halka dhulgariirada cabirkoodu u dhexeeyo lix dhibic hal ilaa lix dhibic sagaal uu sababo dhibaatooyin baaxad leh ugu dambeynna wararka ka imaanaya dalka usbekistan ayaa ku waramaya in tiradada ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo ka dhacay meel u dhow garoonka ku yaala caasimada dalkaas madaxda dalka usbekistan waxa ay sheegeen in tiradada ay ku dhaawacmeen qarax aada u xoogan oo ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada dashqandi aroornimadii hore ee maanta oo khamiis ah wasaaradda caafimaadka ee dalka usbekistan waxa ay shaacisay in dab xoogan uu ka kacay goob canshuuraha lagu qaado oo ka agdhoweed halka uu qaraxu ka dhacay iyadoo dadka dhaawacmay la dhigay isbitaalada
وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي
waa hagaag weli waxaad maqlaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida muddooyinkii u dambeeyey waxaa soo baxayey fashilka siyaasadda faransiiska ee galbeedka afrika iyadoona dowladdan ay ciidankeeda kala baxday waddamo ay ka mid yihiin maali burkina faso halka dhammaadka sanadkan la filayo in gebi ahaanba ciidanka faransiiska ay isaga baxaan waddanka niger si guud duulaankii faransiiska iyo qaramada midoobay ay kusoo qaadeen waddamada muslimiinta ee dhaca galbeedka afrika ayaana waxaa muuqanaysa fashil haddaba maxaa keenay fashilkaas waxaa falanqaynaya wariyaheena cabdilfataax maxmed qaasim aad baad u mahadsantahay salmaan muddooyinkii ugu dambeeyeyba ee sida dhegaystayaashu ay kula socdeen ee warbixinada iyo barnaamijyada gaar ahaan barnaamijka kan dhacdooyinka dunida isbedello xawaareynaya ayaa ka soconayay wadamada galbeedka afrika oo dadku ay uga soo horjeedaan gumaysiga faransiiska kaasoo muddo aad u dheer dhibaato ku hayay wadamadaasi marka iyadoo faransiisku uu ka baxay qaar ka mid a waddamadaasi islamarkaana tallaabadii ugu dambeysay ee uu qaaday uu kaga holeelay waddankaasi maali ayaa waxaa aad la isku weydiinayaa oo su-aashan haddaba aad i weydiisay ah maxay tahay sababta xawaarahan isbedelka ah uu uga soconayo wadamadaasi galbeedka africa iyo sida ee degdega ah ee faransiiska uu uga cararayo marka loo eego dee muddada dheer ee uu haystay iyo awooddii uu ku lahaa marka koowaad arrintan waxaa loo sababeynayaa bulshada ku dhaqan wadamadaasi oo ah dad muslimiin ah in wacyigooda uu kor u kacay in wacyigelintooda dhanka warbaahinta ay badatay in dadkooda aqoon-yahanka ah ay muddo aada u dheer ee ka qayladhaaminayeen gumaysiga faransiiska iyo boobka dhaqaalaha iyo ee faqriga ka jira wadamadaas taas waxay keentay dadku inay yidhaahdaan maya faransiis ma doonayno gumaysi ma rabno in dadku ay bannaanka la soo istaagaan waxaana la yidhaahdaa gumaysi ma joogi karo waddan mana xaalufin karayo khayraadkiisa ilaa dadkiisu ay raalli ka noqdaan haddaad aragtid waddan ciidamo shisheeye ay iska joogaan muddo aada u dheer dadkiisa ayaa dabcan raalli ka ah marka bulshada aqlabkeeda la fiiriyo marka waxaa la soo gaaray xilli ay dadku wax fahmeen karti iyo dhiiranaanna u yeesheen inay iska diidaan faransiiska inkastoo marka dhinaca kale laga fiiriyo la dhihi karayo arrintaasi qayb way ka noqon kartaa dagaallo siyaasadeed oo dowlado kale ka dhexeeya laakiin bulshadu way ku guulaysteen in qodaxdii ku taagnayd ay iska saaraan hadda maali waxaa ku harsan oo keliya ciidanka u n-ka faransiisku gebi ahaanba waa ay ka dhammaadeen sidoo kale waatay horey uga baxeen dalkaasi burkina faso marka wadankaasi maali mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaa la leeyahay fursad aada u ballaaran ayaa usoo baxaysa si ay ula wareegto gebi ahaanba oo wadanka oo dhan arrintan marka faransiiska saameyn xoogan ayay ku yeelatay sababtoo ah waxaa meesha ka baxay dhaqaalihii iyo khayraadkii uu boobi jiray oo wadamadaasi uu ka qaadan jiray hadduu ahaan lahaa shidaal iyo hadday ahaan lahayd macdanta uraniumta wadanka niger oo kale ayaa ugu badnaa dalalka uu ka qaadanayay uraniumta boqolkiiba toddobaatan korontada wadankaasi faransiiska u isticmaalana waxaa loo adeegsanayay khayraadkaas laga soo saarayay niger faransiiska marka gebi ahaanba wuxuu waayey khayraadkaasi iyadoo diidmada shacabka ay kasoo horjeedaan muslimiinta ah ay yani sidoo kale dhabarjab iyo dhibaato kale ku noqotay faransa afgembiyada isdabajooga ah ee ka dhacay wadamadaasi waxaad la socotaa labadii sannadood ee ugu dambeeyey in afrika ay ka dhaceen afgembiyo iyo isbedelo badan waxaa ka mid ah maali jaad geni iyo suudan waxyaabaha cajiib kale ee ku soo jiidanaya markaad eegtid wadamada galbeedka afrika ee faransiiska laga eryey sida wadanka maali oo kale niger oo kale dadku waxaa aada u soo laabanaya luqadda carabiga waxaa laga guuraya wax walba oo dhaqan faransiis ahaa oo ummadda lagu kalifayey ama lagu khasbayey ama madaxdii faransiiska ku daabnaa ay sameynayeen dhanka kale isla galbeedka africa isbedelka sidoo kale waxaa ka mid a in loolan uu jiray oo muddo faransiiska qudhiisa culays lagu hayay oo wadamadan ruushka oo kale iyo shiinaha oo kale iyo iyaguna ay doonayeen in faransa ay dadka iska dulqaadaan iyaguna si ganacsi ahaan ah ay uga faa'iidaystaan khayraadka wadamadaas inkasta oo waxba aysan isdhaamin hadda ruushka iyo shiinaha oo wadajira iyo faransiiska laakiin siyaasadda ay hadda isticmaalayaan ruushka iyo shiinaha way ka khafiifsan tahay tan faransiiska marba haddii ay leeyihiin waxaan idinka iibsanaynaa khayraadkiina iyo shidaalkiina laakiin dadka caqliga leh ee aqoon-yahanada culimada indheergaradka dhammaantood waxay u sacayanayaan in mar dambe ee dalkooda uusan kusoo laaban gumaysi ha ahaado faransiis ama ha ahaado mid kale dalalkan hadda ee jihaadka uu ka jiro dadka muslimiinta ah waxay aada ugu hanweyn yihiin in sida wadanka afghanistan oo kale isbedel uu ka dhaco oo mar uun indhahooda ay ku arkaan shareecada islaamka oo lagu maamulayo ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qaybgalay iyo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أمسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي سمري وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله بالنجوى بالنجوى وفي السلوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله